warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kalonso musyoka oo doonaya in dowladda ay ka hadasho weerar uu reyla odinga sheegay in lagu qaaday deeq raashin ah oo loo qaybiyey qoysas danyar ah oo ku nool ismaamulka wajeer dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan ciidamada xoogga dalkaasi oo al-shabaab kala wareegay deegaano horley iyo howlgalla ka socda intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo jimcaha taaradu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afaraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran waaxda tareenada dalka ee kenya railways ayaa sheegtay in afar qof oo rakaab ah ay soo gaareen dhaawacyo fudud kadib shil maanta ka dhacay khadka tareenada ee metagage railway gaar ahaan qeybta waddada weyn ee nairobi eastern bybas waxay waaxdu sheegtay in shilka uu u dhexeeyey laba ka mid ah tareenada hanaanka gaadiidka ee nairobi commitarail keyar ayaa laga soo xigtay in rakaab kale ay adeegsadeen siyaabo ay markaasi ku tegayaan meelaha ay u socdaan waxaana intaasi ku dartay in dib loo soo celiyey xaaladdii caadiga ahayd ee khadka dhankaasi iyo m g r hay-adda united aid program ayaa deeq raashina gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool waa ismaamulka wajeer sida uu ku soo warramayo cabdiraxmaan mucaawiye
hay-adda united aid brogram ayaa qoysas danyar oo ku dhaqan magaalada wajeer ay u qaybisay raashiin kala noocaha kuwaasoo ay ugu tirigashay maalmaha ramadaanka ka dhiman ee tobanka dambe iyadoo aynu ku jirno inay afur iyo sidoo kale saxuur ka dhigtaan qoysaskan danyarta ee raashiinka la guddoonsiiyey ayaa ah kuwa ku dhaqan xaafadda gudcadde ee magaalada wajeer sarkaal u hadlay hay-addaasi ayaa ka warbixiyey deeqda raashiinka ay maanta qoysaskan danyarta ay ku wareejiyeen waa walaalkiin cusmaan oo ku hadlaya magaca hay-adda united aid program mucaawanada ay muslimiintana soo gaarsiiyeen anagana maantaas ilaahay noo qadara inaan muslimiinta wajeer ku sugan magaalada wajeer khaasatan xaafadda godcadda aan afurkan yar oona soo gaarsiiyeen aan soo gaarsiin marka insha allah waxaan ilaahi u baryaynaa dadka khayrkaan la baxeen inuu ilaahay khayr ka fiican ilaahay ugu bedela miisaanka xasanaadana ilaahay haas u saara annagana maaragtay wixiina soo gaaraan soo gaarsiinay dadka oo khayrkan ka qayb qaatay iyo xoog iyo xili ka geysta ayakana ajira xasanaad ilaahay ha ka siiya annagana maaragtay mar kale insha allahu iyo ramadaan kastaba waan bixinaa ilaahay naga aqbala mid ka mid ah culummada xaafaddaasi ayaa u mahad celiyey hay-adani ilaahay subxaana wa tacaala u mahad celinaynaa xilli oo aad u khayr badan oo maaragtay ilaahay subxana wa tacaala fadligiisa aad wax badan sheegay ayaan ku jirnaa oo ramadaan waxaan u mahad celinaynaa hay-ad maarata waxaa waaye united aid brogram aad u jeediin dadkan maaragtay masaakiinta ah cuntada u qaybisay oo saliid iyo maaragtay bur iyo raashin kala duwan u qaybisay ayaan aad ugu mahad celinaynaa oo hogaaminaya walaalkeen sheekh cusmaan sheekh cusmaan nuur iyo sheekh axmed ninka saaxiibkayna ay u keeneen oo maaragtay waxaa waaye xaafadda godcadda weliba madrasada abubakar sidiiq dhexdeeda ayaan aad ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala meeshii ka soo qaadeen beddel khayr qaba allah sii walaalo kolba dad ay soo kaalmaysteen dadkii la siiyey deeqdaasi raashiinka ayaa sheegeen inay wax weyn u qaban doonto waxayna u mahad celiyeen hay-addii deeqdaasi u keentay inta oo dheeree oo diinta si fiican u wado ilaahay horta khayr ha siiya intina afurini oo ilaahay weyna waxidka xasanaad badan allah ka siiya maamo awoonley ah oo buurisheekh degan oo ayey ilmaha aan u ahay oo ooyadood iyo aabood ay dhimintay intii tabankaan ilaahay weyne waxidka ahay damba ay ku afuraayeen ay ku hiraabanayeen inta keentay inta laga soo qaaday inta tillaabo soo qaaday inta culummada muslimka oo culummada kulli ilaahay kheyr ha siiya annakuna allah hanoo daaweeya buulo sheekh buulo la dhaha sheekh cusmaan guuriye dad aqaan waa un jira u malaynaa sheekhaas waa dhintay masaajidkaas sakaayne ah buulasheeqaan deganahay i c f marka ani magaceyga waxaa la dhahaa xaliimo asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magaceyda waa haboon xuseen waxaan u mahadcelinaa ayadda la dhahaa united aid brogram raashinkanita ayna siiyaan tobankii dambe oo soonka kuwiina keenan ay kuwiina siinahay aanu mahadcelinayna alxamdu shughul maagooman haysanna waan ducaynay si kastaba ha noqotee hay-adda united aid program ayaa ah hay-ad ka howlgasho wajeer iyadoo marar badanna barnaamijyo ee deeq raashiin ay ku bixinaysa ka fulisay gudaha wajeer iyo nabaaxigeeda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
hogaamiyaha xisbiga waiba kalonzo musyoka ayaa sheegay inaynan marnaba ka daali doonin inay dowladda dhexe ka dalbadaan faahfaahin ku saabsan weerar uu madaxa isbaysiga mucaaradka ee azimio lamoja wan kenya raila odinga ku andacooday in lagu bartilmaamaysaday xilligii ay socdeen dibadbaxyadii bishii hore kalonzo ayaa hoosta ka xariiqay in si ulakac ah loo burburiyey daaqadda baabuur siday raila xilli uu horkacayay dibadbaxyaasha madaxda mucaaradka ayaa markaasi sheegay in baabuur ra-iisul wasaarihii hore ee dalka la toogtay uu saarnaa la toogtay taasoo sidaa ay ku doodayaan looga gol lahaa in naftiisa looga takhalluso tani imaanaysa iyadoo uu shalay mister odinga sheegay inay dibadbaxyada dib u bilaabi doonaan marka ay dhammaato bisha barakaysan ee ramadaan hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee dalka aron jeriot ayaa dhankiisa mucaaradka ku dhaliilay qorshaha ay dib ugu bilaabayaan mudaharaadyada ay hakiyeen iyagoo dhanka kale wada hadal la yeelanaya dowladda jariot ayaa qoraal uu maanta soo dhigay barta twitterka waxa uu siyaasiyiinta azimiya u sheegay inay kala doortaan ka qaybgalka wadahadallada iyo weliba dibadbaxyada ay wadaan gudoomiyaha dalladda qaran ee hogaamiyaasha muslimiinta namlef laanteeda ismaamulka garisa sheekh xasan cabdulaahi cami oo sidoo kale ka mid ah guddiga shirkadaha qaada dadka soo xajinaya ayaa waxa uu shakhsiyaadka danaynaya inay sanadkan soo gutaan cibaadada xajka ugu baaqay inay xilli hore isdiiwaangeliyaan oo ay howlahooda dhammaystaan ka hor shan iyo tobanka bisha shawaal waxaan rabay inaan meeshan dadka walaalaha muslimiinta eh ee xajka howlihiisa danaynayin inaan baaq aan u diro saaad ogsoon tihiin howlihii xajka waa la bilaabay waxaa la bilaabay ma aragtay bishii hadda aan soo dhaafnay shacbaan ayaa la gudagelay arrimihiisii oo la furay sistemkii iyo nidaamkii immigrathonki iyo baasaboorkii iyo sistemkii la bilaabay qoladii sibkem ee kenya xaj mishon u xil saarnaane howlihii xajka nidaamka xajka tartiibaadkiisa iyagana way bilaabeen walaalayaal waxaa dhacday safartii hore inay wax fara badan uu hahalaabay gelabgelab badan ay jirtay oo lacag bixintii iyo waxyaalo fara badan ay sidii la rabay ay noqon waayeen ilaa heer ay gaartay inay lacaga dhumaan dadka xujaydana ay lacagihii ka dhumaan ajensiyaashina ay khasaaraan oo ayagana lacaga ay ka dhumaan oo meel loo raaco la waayo waxaa yeelay qofka xaajiga markuu lacagta bixiyo lacagta waa inay sistem ay marto sistemkana waa inuu ilaa iyo maraykanka uu maro kadib buu markaa sacuudiga u tegi si loo ogaado qofka lacagta meesha ay ka imaatay iyo meeshay ku socoto wuxuu laga cabsanaya argixisi iyo waxyaalaha kale inay maarata meelo khalad ay lacagaha ay galaan marka arrimahaasa sanadka hadda nugu cusubaa oo nugu hor lahaa arrintaana dhib badan baan kala kulannay dad badanna waa ku khasaareen oo ajinshaasi xujayda ah sidaa darteed waayadii horeba shan sanoo lasoo dhaafay xajkii iyo nidaamkiisa tartiibaadkiisa waxaan bilaabi jirnay rajab rajab iyo shacbaan iyo ramadaan markii ramadaan wixii ka dambeeya la gaara shawaal waxaa la gudageli jiray howlihii kale iyo nidaamyada iyo waxyaalihii kale la iska rarabay laakiin baasaboor raadiskii iyo howlahii iyo waxyaalahaas waan iska gebagabeyn jirnay marka waxay noo sheegayaan oo fariin oo hadda meeshan saaka aan u imaaday oon inii sheegi rabaa qoladii xajka qaabilsanaa oo kenya xaj mishon ahaa oo qoladii wasaaratlxaj oo sacuudina ku xidhnaa ayaa fariin noo soo farihayaan waxay leeyihiin dadka muslimiinta ee xajka danaynayin xajka wakhtigiisii wuu dhammaanhayaa meeshii lagu gaaro shan iyo tobanka bisha shawaal soonfur aan u naqaano wax xaj oo qof oo la rasiif garaynaya ma ay jirto howlihii xajka nidaamkiisa iyo tartiibaadkiisa wax fara badan baa iska beddelay marba markay ka dambayso nidaamka iyo maamulka waa sii adkaanhayaa oo wasaaradulxaj buu ka sii adkaanhayaa marka waxaana la leeyahay adduunka oo dhan dadka markii xajka saa looga soo bilaaba xajka kale la bilaabo amin dheer baa la bilaaba laakiin annaga waxaan iska baranno uun daqiiqadaha u dambe inaan baraarun weliba dadkeenna waxay barteen markii soon laga baxo kadib inay howlaha xajka ay bilaabaan marka arrintaana sax ma aho wakhtigaa waa gelabgelab qofkiina wuu ku rafaaday dadkina way ku rafaadayin maamulayaashii nidaam islaamka hayeen iyo wasaaradulxaji oo sacuudiga iyo kenya xaj miishom oo isku rafaaday marka walaalayaalow farriin baa ila soo faray waxaa layidhi farriintaa u gudbi dadka maaragtay danaynaya xajka sanadkan inay aadaan sida oo u dhaqsiya badan ajeentiyaasha ay dadka ay kasaayiin ha la xiriiraan wixii ay u baahan yihiin iyo wixii ay maarata baasaboor iyo nidaamka iyo sistemka ha dhammaytiraan kuwa baasaboorka hayaan ha isdiiwaangeliyaan lacagihii iyo waxyaalihii laga rabana ha sii bixiyaan si howlahooda iyo shaqooyinkooda iyo waxooda loo sii bilaabo oo hadhow uu maamulkii iyo nidaamkii ooga halaabin waad ogtihiin meesha wax fara badan baa laiska rabaa waxaa la iska rabaa diyaaradii inay maaragtay lasii kireeyo oo lasii qabto lacagteeda lasii shubo waxaa la rabaa guryihii hadhow maka markaa tagta aad ku degi lahayd in lacagta lasii shubo waxaa la rabaa maaragtay mina meeshii aad hadhow degi lahayd madihii lacagtooda iyo baasaskii la raaci lahaa iyo kulli ilaa iyo maka iyo madiine in lasii shubo lacagahooda oo lasii bixiyo wax walba waxaa la rabaa in la qadimo sida annaga aan ka dhiganayn ilaahay daqiiqadda u dambe aan la sugayno ma oho hoosh marka khayr allahayna siiye diiwaangelintii waxay dhaheen qolodii kenya xaji mission u qaabilsanaa xajka waxay dhaheen meeshii lagu gaaro shan iyo tobanka shawaal haddii dadka ay iskeeni waayaan inta ka horrayso xaaladda aad iyo aad bay u adkaan wixii ka imaadana hadhow annaga waxbana laguma eedaayo marka khayr allahayna siiye farriintaasaa ila soo faray oo qoladii maamulka howlaha u xilsaarnaa ee ii sheegan anigana waxaan ka mid ahay ajensiyaasha xujayda marka farriintaa muslimiinta meel kastoo joogaanbo ha qaataan hana ku tilaabo qaadaan sida ugu dhaqsiyo badan meel walbo ay joogaan waddanka daafihiisa tirada maanta la siiyey kenya ee la rabo inay ka xajido waxaa waaye shan kun ilaa iyo lix kun bay u dhexaysaa guryihii hataa meelihii la degaya cariiri bay noqon baasaska wax walba cariiri noqon marka amin dheer hal isdiiwaangeliyo
culimada ismaamulka wajeer ayaa waxa ay codsanayaan in dhul loo iibiyo macad ay carruurta ku xifdinayaan qur-aanka kariimka cabdiraxmaan mucaawiye ayaa mar kale qodobkan faahfaahinaya halkani waa dugsigii sare ee hore ee la odhan jiray wasows halkani waa dugsigii hore ee la odhan jiray wasow mixday secondary school balse haatan waxa uu yahay goob dugsi qur'aanka kariimka lagu baro carruurta gudaha wajeer iyo nabaaxigeedaba ku dhaqan xaruntani ayaa waxa ay furan tahay muddo ka badan saddex bilood haddaba dadkii lahaa dhulka iskoolka ayaa waxa ay sheegeen inuu beec ka yahay haddaba macallimiintii iyo guddigii dugsigaasi maamulayeen ayaa waxaay ummadda islaamka eerka jecel ay ka codsanayaan in loo iibiyo dhulkani oo ah dhul aad u baaxad weyn guryo tiro badan oo hore iskool u ahaana uu ku dhisan yahay imaamka masjidka weyn ee wajeer jaamicussalaam sheekh muxidiin iyo imaamka masjidka alraxiim iyo sidoo kale guddiga dugsiga halkaasi ku yaallaan ayaa ummadda soomaaliyeed iyo keyrka jecel meel walba ay joogaan waxay ka codsadeen in dhulkani loo iibiyo maadaama la doonaya inuu noqdo dugsi qur'aanka kariimka ardayda lagu xifdisiinayo ama markas lagu baranayo culumta islaamka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim meesha aan joogno hadda arkaysaan dhulka weyn oo dhismaha faraha badan oo ku yaalo wuxuu ku yaalaa magaalada wajeer khaasatan xaafadda barwaaqo waa meel niman walaalo ee soomaali ay lahaayeen oo iskuul ahayd iskuul secondary ah oo brifat ah marka muddo markuu shaqeeyey kadib waa uu socon waayey marka culummada ayaa u soo bandhigtay meesha in ay maaragtay laga dhigo meel boodin oo qur-aan taxfiid ah taxfiid qur-aan ah marka walaalihiina way ogolaadeen inay diinta islaamka iyo qur-aan laga dhigo waxay codseen marka in loo soo celiyo qarashkii meesha dhismo badan baa ku yaalla dhulka waa dhul weyn marka lacag fara badan oo kormalina ayaa maaragtay la rabaa in loo celiyo walaalihii laga dhigo meel diinta islaam lagu barto oo boodin ah ama college ah ilmaha ay seexdaan oo baadiyaha iyo tuulooyinka ilmaha laga keenay lagu baro diinta ay ku xifdiyaan meesha masaajid baa ku yaalla waa markaas aad u weyn marka lama haayo marka qarashkii loo celin lahaa walaalihii meeshan dhulkaas ka lahaa dhismahan dhisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciid waxa weeyaan waa axmed mahdi axmed imaamka masaajidka alraxiim ee buulo buraaqo ku yaalo oona ah ninka dhulkan maxaan ku yidhaahdaa fiid ku dhigihayo meeshaan saddex bilood ka bacdi ayaan taxfiid aan ku bilownay maalinta ilmaha halkan bay hirgelayaan xaafadaha ma aadaan meeshaan alxamdulilah waxa weeyaan meel waan ugu tirigelnay in ay noqoto meel boodhin oo ilmaha tuulodhinka laga keeno in ay noqoto ayaan ugu tirigelsanay insha allah biidnillahi albaari hadda dhulkan la helo oo lagu baraayo kitaabka qur-aanka alla subxaana watacaala uu inoo soo dejiyey walaalayaal meeshaan waxa weeyaan dhulka qaar waa laga goostay oo dadba yar baa loo gedihayaa laakiin annaga ayaa ka codsannay in dhulkan aan gadanno waxaana ku gadan karnaa dad walaalo ah oo mutadawiciin ah oo u istaago oo dhulkan diinta ilaahay u soo dhici haddaa la helo marka iyaday wax taraysaa meeshan markas weyn ayaan ugu tirigelsannahay oo kitaabka alla subxaanahu watacaala lagu barto waxa weeye meeshan hadday soo go'do dad badan ayaa ka faa'iidi doona insha allah xufaad badan ayaa kasoo bixi doonta marka dadka mutadawiciinta ah oo caalamka jooga meel kasta kala- la kala joogo waxaan ka codsanaynaa insha allah dhulkan inaad noo gadaan maani maanta aan ahayn asila idinkuu gargaaraya dhulkan waxa weeye uu baxsahaya haddaanan qarash loo helin allah idin barakeeyo waxaa la joogaa maalmihii dambe oo ramadaanka tobankii dambey ayaan mari hayna hadda jazaakum allahu khayr kii codkayna soo gaaro baybil ayay leedahay oo maxaan ku yahay dadka eh, gacanta ku hayo ayaan ka mid ahay aniga lafteyda jazaakum allahu khayr walaalayaal meesa adduunka joogtiinba meeshaan nagala qayb qaadataan ood noo gargaartaan ilaahay baa idin gargaaraya sadaqeed la baxdana ilaahay baa kuu barakaynaya sadaqa jaari ayay kuu noqoni marka insha allah arrintaa ayada ah nagala qayb qaata asalamu calaykum marka dhulni ma hayno dhulkaan hadda aan ku soo rarray dhulkina dada iskale awaanadan rabna in lagala qabto muslim meesha joogaanba in dhulkaan waana la qabto muslim meeshay joogtaanba dart ilaahay in dhulkaan ninkii wax haysado inay nagala qabtaan rabna walaalayaalow muslimow waa idinku qaylisanay meeshaan waxaan rabnaa boodhis aan ka rabna oo ilmahaan ilmaheed ka faa'idaan oo muslim kulli ka faa'idaas saasaan mabdadin ahayn marka inay nagala qabtaan rabna
ciddii doonaysa inay barnaamijkan ka qayb qaadato waxay kala xiriiri kartaa nambarka ama ugu hagaajin karaan taleefon nambarka eber toddobo eber hal toddobo saddex hal afar lix eber waxaa la xaqiijiyey dhimashada afar ruux halka laamaha ammaanka ay soo badbaadiyeen koob iyo toban kale oo hadda la geeyey isbitaalka waa isbitaallada si ay daryeel caafimaad u helaan kadib markii dadkan ay qaateen talo uu siiyey mid ka mid ah baadiriyaasha deegaanka malindi ee ismaamulka kilifi baadiriga oo lagu magacaabo paul machenzi ayaa ka howlgalo kiniisadda good news international waxuuna dadkani u sheegay inay soomaan ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayaan koob iyo tobanka qof ee lasoo badbaadiyey ayaa isbitaallada la geeyey iyagoo aad u tawar daran maadaama ay ka afxirteen cuntada iyo biyaha qaar ka mid a shacabka malindi ee talada baadiriga ku tilmaamay mid dadweynaha marin habaabinaysa oo aan markaasi diin ku salaysnayn
Siku ya leo ni siku ya huzuni sana. Tumeona mili minne ambayo imeletwa hapa Malindi Hospital wakiwa watu wamekufa, na watu hao wanne walikuwa wako karibu kuingizwa katika makaburi ili kuweza kuzikwa, na tumeweza pia kurescue watu kumi ambao walikuwa katika hali mbaya, na kesi hii yote inahusiana na ile kesi ambayo tulikuwa tukifuatilia ya Pastor Mackenzie. Tunajua ya kwamba ako na wafuasi ambao wanafunga hawali ili kiasi cha kwamba wanapokufa wanaweza kwenda mbinguni. Hii ni dini potovu, hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi.
tumeona some bodies zimefika ambao ni bodies nne nne zikiwa za wanaume na moja ikiwa ya mwanamke wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea wanaendelea kupata matibabu so tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified imefika kiwango gavana lazima achukue hatua katika hili swala la makenzi mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya makenzi so nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima kwa unyenyekevu mheshimiwa jitokeze watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa kuwapa imani ambazo ni potofu naiomba serikali ikaingilie kule na kuwatoa wote kule kwa mashamba hawafanyi mambo ya mashamba wamegomea kula kwa maana waliambiwa yesu yu karibu kuja yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhagayso star f m
ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgallo ay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen ay gacanta ku dhigeen ku dhowaad toban tuulo oo hoos tagta degmada galcad ee gobolka galguduud halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab taliyaha guutada afaraad ee qeybta toddobilaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya korneel sali cabdulle oo hogaaminaya howlgalka ayaa ugu baaqay shacabka tuulooyinkani inay soo dhoweeyaan ciidamada iyo weliba dowladnimada soo gaartay dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa kormeel qiimeyna ku gaaray magaalada galcad ee gobolka galgaduud oo dhowaan laga xoreeyey shabaab xildhibaanada ayaa kulamo gaargaara la qaatay saraakiisha ciidamada ay qeybta ka ahaa dagaan- dagaalka ugu horreyn oo halkaasi ka hadashay xildhibaanad zamzam daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyadoo ka hadashay ujeedka safarkoodii weliba sababaha ay halkaasi u tageen waxaan leeyahay abaalka aad u gasheen ummadda soomaaliyeed oo annaga aad de- mas-uuliyiinta kow aan ka nahay oo sabab u tihiin inaan deegaankeenii maanta si nabada ku imaanno oo muddada la haystay waa idinkaga waa idinkaga mahadcelinaynaa waa idina garab taagannahay waa ognahay baahida iyo roobka iyo kuleelka aad u joogtiin inaad ammaankeenna sugtaan inaad deegaanada xuraysaan waan maaragtaa idinla garab taagannahay waxaan leeyahay hay-adaha hay-adaha u n-ka hadday ahaan lahayd iyo hay-adaha kaleeto internationaalka ee soomaaliya ka howlgalo waxaan codsanaynaa oon baaq u diraynaa inay si degdega deegaamada ay u soo gaaraan hadday caafimaad ahaan lahayd hadday horumar ahaan lahayd mashaariic horumarneed oo ceelashii ka mid yihiin iskuulladii ka mid yihiin jidadkii ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa inay si degdega u soo gaaraan ay maaragtaaye ay soo garab istaagaan shacabka soomaaliyeed ee dhowr iyo tobanka sana cadowga oo haystay ee nasiibka u yeeshay in maanta ay xor ahaadaan ay ka mid tahay degmada galcad iyo masegawaay iyo dhulkan oo dhan waxaan leenahay garab istaagay u baahan yihiin waxaan ognahay hay-adaha u n-ka iyo hay-adaha kaleeto inay gobollada kaleeto iyo meel deegaamada kaleoo maaragtaaye ay mashaariicda ku dablikeed garaynayaan ay ku celcelinayaan waxaan leenahay mashaariicda dhulkaana u baahan dhulkan cadowga looga xoreeyey waxay u baahan yihiin iskuulladii waxay u baahan yihiin jidadkii waxay u baahan yihiin haweenka soomaaliyeed ee ku dhiban deegaanadan in ganacsiyo loo abuuro in carruurtooda laga cadowga laga badbaadiyo oo waxbarasho ay helaan ay u baahan yihiin baaqaan halkaan uga diraynaa annagoo joogno degmada galcad waxaan leenahay gargaar degdega in lala soo gaaro oo la keeno hadday macaawino raashin ahaan lahayd iyo haddii horumar ay ahaan lahayd intaba ilaaha gargaar leh
ciidamada gaarka ee xasilinta caasimadda ayaa howlgalla amniyo xaqiijin ah ka sameeyey degmooyinka kaaraan hilwa iyo deegaanka daarusalaam oo ka tirsan muqdisho ciidamada ayaa markaasi mid mid u baaray baabuurta dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay si loo xaqiijiyo amniga qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda soomaaliya ayaa waxaa ka jiray amni darro oo ay si gaara u geysanayeen ciyaalweerada kuwaas oo geystay jirdil waa kuwaas oo geysan jiray dhac jirdil iyo weliba dil dhanka kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeya guuto sulub axmed firin ayaa ka hadlay ciidamo militari oo maalmihii lasoo dhaafay ka shaqaynaya saldhigyada caasimadda muqdisho waxa uu xusay in ciidanka booliska militariga ee magaalada imaaday ay dadka codsadeen ayna markaasi ka amar qaataan taliska booliska taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ee shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan booliska ayna soo dhoweeyaan
in afartan iyo sideedii saac ama toddobaatan iyo labadii saac ee u dambeysay waxaa magaalada lagu dhex arkay ciidamo militaria oo ka shaqaynaya saldhigyada iyo degmooyinka ciidamadaas waa ciidamo aan anagu codsannay ka talis ahaan ama wasaaradda amni ahaan in ay nagala qayb qaataan sugidda amniga caasimadda waa ciidan loo soo tababaray ilaalinta bulshada rayidka ka hortagga cadowga la dagaalanka khawaarijta iyo ciribtirko ciribtirkooda ma ahaan ciidankii militariga ahaa ee caadiga ahaa ee maaragtay intuusan ku dilin dil lagu soo tababari jiray maaha waa ciidan ilaali muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa lagu soo tababaray laakiin dharkii waxay qabaan xoogga dalka militariga dharkiisii bay qabaan waxaan rajaynaynaa dhar waxoogaa muuqaalkaa ka bedelan oo kabliskana aan ahayn kan xoogga dalka ee hadda ay qabaan ka bedelan in loo in loo gelin doonaanu ku rajo weynahay waa ciidan si toosa annagu ka bulis ahaan aan u maamulayno oo ka duulaya saldhigga iyo qaybta oo shaqada ay qabanayaan mid ciidanka buliiska ee ka shaqeeya gobolka banaadir ama ka shaqeeya xarumaha ciidanka buliisku uu leeyahay ay howlgelinayaan waay ma ahaan ciidan military oo intay iska ordaan meel iska tagaan maaragtay baadhitaan iyo shaqooyin aan ciidanka booliisku la ogeyn qabanaya maahan waa ciidan aan ku kalsoonnahay akhlaaqdooda iyo maaragtay tababarka ay qabaan in aan maaragtay wax ka imaanaya oo dhibaato ah oo ka dheeri ah maaragtay wixii maaragtay aan aan ku haynay maaragtay ay dadku ay naga sugayeen ka badan ay la imaanayaan maahan waa ciidan aan is leenahay wax wanaagsan baa ka imaanaya oo ay dadku ku arki doonaan haddii alla idmo marka ciidankaas yaan la sharaysanin shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan waa ciidan boliis militara weligeedna waxaa la shaqayn jiray ciidanka boliiska markay jiraan howlgallo iyo amni ka xoog badan maaragtay ciidanka boliiska ee markaa shaqada ku jira waxaa ka waxaa caawin jiray oo ay kaashin jireen ciidanka boliis militaarada madaxtooyada iyo guutada labaiyo tobanka abriil ee labada shabeelle iyo gobolka banaadir ka shaqan jira ayaa ayaa caawin jiray oo maaragtay la shaqayn jiray waa ciidankii ciidan ka dhow weeyaan oo tababarka ay qabaan uu yahay maaragtay tababar boliis oo qaabka loola hadlo qofka shacabka ee lasoo baray qaabka loola hadlo ee maaragtay baaritaanka loo sameeyo lasoo baray marka een, aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay waxaanuna ku dhiiri gelinaynaa shacabka soomaaliyeed siday ciidanka booliiska ugu kalsoonaayeen si lamida inay ugu kalsoonaadaan oo soona dhoweeyaan ciidanka allana shaqeeyaan kuna
codkaasi waxaa ugu dambeeyay wararka soomaaliya aan imika muuriid ka codsado inuu akhriyo qodobada caalamka
mahadsanid muscab waxaa lagu soo warramayaa in dhinacyada isku haya dagaalka yeman ay isdhaafsadeen ku dhowaad sagaal boqol oo maxaabiis ah tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid kalsooni abuuraysa iyadoo ay sii xogaysanayaan wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya danjiraha sacuudiga ee yeman iyo madaxda kooxda xuutiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda yeman guddiga caalamiga ee laanqeybta cas ee i c r c oo isku dabaridaya isdhaabsiga maxaabiista ayaa maanta sheegay in diyaaradihiisa ay maxaabiista lasoo sii daayay kala geyn doonaan ilaa iyo lix magaalo oo ku kala yaalla yeman iyo sacuudiga agaasimaha i c r c ee bariga dhexe fabrizio caboni ayaa sheegay in tallaabadan ay dib u midayn doonto boqolaal qoys oo ay colaadda yeman kala geysay sidoo kale waxauu rajo wanaagsan ka muujiyey in tani ay horseedi doonto xal siyaasadeed oo waara bishii hore ay ahayd markii kooxaha ku dagaalamaya yeman ee xuutiyiinta oo ka soo horjeeda dowladda dalkaasi iyo isbahaysiga militari ee uu hogaaminaya sacuudiga oo dhinac ah ay waddanka switzerland ku gaareen heshiis ah in la soo sii daayo maxaabiis dhan siddeed boqol siddeetan iyo toddobo sidoo kale waxay dhinacyada kulmi doonaan bisha shanaad ee sannadkan si wada hadallada u sii socdaan waxaa heshiiska garwadeen ka ahaa ergeyga qaramada midoobey ee yeman hans granberg iyo guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ee i c r c dhexdhexaadiyaasha ayaa rajaynaya in heshiiska uu fududeeyo in maxaabiista weli xiran lasoo daayo tobanka cishe ee ay wadahadalladu socdaan dhankaasi ruushka haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa niraahda ukrain waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada qalabka sida ee ukrain ay bilaabeen inay isaga baxaan meelo ka tirsan magaalada ku taalla bariga dalkaasi ee bakhmuud oo uu weli duqaymo ku hayo ruushka tani ayaa imaanaysa iyada oo sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee ukrain uu sheegaya in halkaasi uu dagaal culus uu ka socdo wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada moscow ay maalin kasta geysanayaan duqaymo gaaraya ilaa iyo shan boqol ugu dambayntana dowladda ukrain ayaa sheegtay in ay tijaabin doonto kadibna ay adeegsan doonto dhammaan hubka aanan la mamnuucin ee ay sheegayaan in lagu xoreynaya gobolka krimiya uu horay ruushku u goostay waxaa sideetan shaaca ka qaaday golaha amniga iyo gaashaandhigga ee dalka ukrain oo bayaan soo dhigay twitterka ukrain haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in dowladda dalkaasi ay soo saartay ama ay heshay meydadka siddeetan iyo laba ka mid ah ciidamadeeda qalabka sida oo la sheegayaa in lagu dilay meelaha ruushka uu dowladdaasi kala wareegay sida laga soo xigtay mid ka mid ah wasiirada dalkaasi ukrain aan dib idinkugu celiyo muscab welidu mahadsan yahay iminkana fariinta coronavirus oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari